deegaanka damasho waxa uu siddeetan kilomitir u jiraa magaalo xeebeedda lagu hayaa waxaana dadweynaha ku dhaqani ay la tiicayaan duruufo ishuwan oo ay hormood ka tahay abaaraha biyo iyo baadla-aanta dhigay oo sida dadka deegaanku ay ii sheegeen shan jirsanaysa haddaan rabbi uga gargaarin adeegyada aasaasiga ee bulshadani helaan hase haatee aanay sugnaanshaheeda hubin waxa kow ka ah kuwa caafimaadka xarunta daryeelka caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka damasha waxa uu ka kooban yahay afar qol oo haba koobnaadaane ku filan adeegyada loogu talagalay daarad kooban oo ciid ah iyo suuli dhinaca midigta waxaa iska raacsan laba qol oo kale ah qolka gargaarka degdega ah iyo qolka dhalmada halka dhinaca bidixina ay kaa qabanayaan laba qol oo kale oo loo diyaariyey la tacaalidda bukaan socodka iyo qolka qaybinta iyo kaydinta dawada oo halka dadku ay dawada ka helaan walow qorshe iyo ogaansho la-aan aan ku tegey haddana halwadannada caafimaadka ee halkaasi joogay waxay u muuqdeen kuwo mar walba diyaar u ah inay qaabilaan ciddii bukaan ah ee loo geeyo qolka dawada walow qiyaastayda ay taallay dawo aan badnayni haddana halwadannadu waxay ii sheegeen inay tahay mid ku filan nimco cabdibarkhad waa mas-uulka u sarraysa xanaanadan iyada iyo halwadannada kale wakhtiga aan la kulmay walow ay gelin dambe oo cadceeddu kulushaay ay ahayd islamarkaana aanay joogin dad badani haddana waxay u muuqdeen kuwo heegan ku jira waxaan weydiiyey dadka inta badan ay adeegyada caafimaad u fidiyaan waxa weeyaan darta deegaanku aada deegaan aada u ballaadhan weeyaan waxna ugu sida dhulka abaaraha ka dhacay abaare xoogaa ka dhacay markaa dadka waxay u badan yihiin dad animiga ama maal nutrition ayaan adeegyada u fidinaa waa dad ama dhiigla-aan ama nafaqa dara markaad eegto tirada dadka maalinteedii maada celcelis ahaan waay mise dadka waaweyn iyo dadka yaran marka la eego ilaa ilaa meelaa shan iyo toban qof way noo yimaadaan yoonkii intii aan deegaankaasi joogeen waxaan la kulmay carruur tiro badan oo oogadooda ay ka muuqato raadka nafaqa darrada oo ay sheegaan halwadannada caafimaadku inay sabab u tahay abaaraha deegaanka ka jira sidaas oo ay tahay waxaa nimco cabdi barkhad ii sheegtay in cudurrada ugu badan ee dadka ka daweeyaan ay tahay oofwareen nafaqa darro iyo dhiig la-aan awoodda adeeg bixineed ee xaruntan caafimaadku walow ay ku filan tahay inay caawiso dadka deegaanka haddana haddiiba ay dhacdo inay ku timaado xaalad ka weyni inay gargaar u fidiyaan qofka ay ku timi waxay u gudbiyaan cisbitaallada waaweyn sida ka magaalada boorama waxaana xanuunada ay daweeyaan ka mid ah waxaa ka mid ah hooyooyinkoo dhiigbax ku dhaco ama ay ku dhaco dhiigkar ku dhaco kooma galaba ayaan inta badan la kulanaa xaruntana caafimaadku waxay adeegyadan u fidisaa dadweyne tiro badan oo sida nimca ay ii sheegtay qiyaastoodu gaadhayaan ilaa shan kun oo qof oo ku kala nool deegaanada damasha iyo deegaanada kale ka agdhow hase haatee waxaa jirta arrin walaac ku haysa dadka deegaanka iyo halwadannada caafimaadka ee ka howlgala sida nimca ay sheegtayna dhammaan shaqaalaha ka howlgala xarintani maaha shaqaale dowladeed mana jirto mushaar ay ka qaataan dowladda iyo wasaaradda caafimaadka ee somalilan waxaana taa beddelkeeda caawiya hay-adaha qaarkood waxaan weydiiyey walaaca ay qabaan waxa uu yahay hay-adda saf children baa naga caawisaa noona soo dirtay dawadii waxaan u baahannahay mushaarka marka mashruuc bay kusoo qaadaa hay-addu soo qaadataa mashruucaasi markuu dhammaado annaga iyo shaqaale waxaan ku joognaa msashka sagaal baan ku joognaa shaqaalaha macna marka lagu daro nadiifsada iyo waashmaanka koob iyo toban baanu nahay koob iyo tobankaasi markuu hadduu mashruuc naga dhammaado saasaan ku istaaginaa adeegii iyo annagiiba saasaan ku wada istaaginaa waxaan soo jeedinayaa sidii loo wadi lahaa hawshii usii socon lahayd waa in shaqaale dowladeed la naga dhigo marka hay-adda gaaban ka galna de si aanu noogu sii socdo shaqadayadii aan u helno markaa shantaa kuna qof ee aan daweynayna caruur iyo cirooraba iskugu jirta adeegooga ku baabaaya markuu annagana mashruuc naga istaago deegaanka damasha raadka abaaraha ee ka muuqda kosoko waxa iyana ka muuqda kuwa baahiyaha asaasiga ee bulshada ay ka midka tahay helitaanka shaqaale caafimaad oo sugan oo aan walaac ka qabin helitaanka mushahar dawo iyo adeegyo kale oo aan mashruuc ku xidhnayn barkhad maxamuud kaariye v o a deegaanka damasha iyo xeebta waqooyi ee somalilan